بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصل اللهma وsلم عlى نبيina mحمد وعlى آlه وصaحبه أجمعين amا bعd أyha الإخوة في الlah السلام عaليكم ورحمة الlahi وبرakaaته mowduuca muxaadaradu waxa way sidii horeyba loo sheegay almaal الxaraam وkhuطuurathu fi اlmujtamaع fi اlfardi واlmujtamaع maalka xaaraamta iyo khatartiisa uu ku leeyahay ruuxa ama qoyska ama mujtamaca allaha subxaanahu wa tacaala saad ogsoontihiin walaalayaal nicmooyin badan buu inoo galay nicmooyinkiisana lama tira koobi karo wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddaad tirisaan iyo nicmooyinkiisa ma koobi kartaan allaha nicmooyinkiisa waxaa ka mid a subxaanahu wa tacaala xoolaha uu ina siiyey iyo milkigiisa uu wax badan inooga xalaaleeyey waa nicmo rabbi inagu galladaystay subxaanahu wa tacaala xoolaha sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisu nebi maxamed loo soo dhiibay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigu sal alla alay wasalam waxay ka hadlaan oy daaweeyaan nolosha bini aadamka qaybaheeda kala gedisan oo dhan qaybaha ay shareecadu nidaamka ka dejisay waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo dhaqaaluhu waa qayb muhima oo nolosha bini aadamka ka tirsan way sidaas daraaddeed ayuusan rabbi faraha ka qaadin markuu tashriica dejinayey oo sharciga soo dejinayey nidaamkii dhaqaalaha ayuu dejiyey si wixii dhibkiisa ana la ysaga ilaaliyo wixii manaaficaadkiisa ana loo intifaacsado waxaadna ka garan kartaa ood meeshaa ka fahmi kartaa shumuuliyada iyo sida ay u guda weyn tahay ilaahay diintiisa subxaanahu watacaala taasoo ka gedisan fahamka ay haystaan dad badan oo muslimiinta ka mid ah ay diinta islaamka haystaan in badani waxay u haystaan waa nidaamka ay calmaaniyiinta iyo laadiiniyiintu ay dadka ka dhaadhiciyeen oo ah diinta islaamka iyo dhaqaaluhu shaqo iskuma leh waa calaaqa addoonkiiyo rabbigii ka dhexayso oo masaajidka uun ku kooban laakiin dhaqaalahaaga meeshaad ka kasbanayso ee uu kaa soo gelayo qaabkaad ku kasbanayso meeshaad ku bixinayso qaabkaad u maamulayso ee shaqo kuma le diintu sidaasi waa siday laadiiniyiinta iyo kuwaan diinta lahayn ina bareen laakiin way ka gedisan tahay waa qodob aada muhimo oo nolosha bini aadamka meel adag kaga jira sidaas daraaddeed rabbi subxaanahu wa tacaala kama tegine nidaam buu ka dejiyey nidaamkiisa in la raaca way marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay waxyaabaha dhulka korkiisa uu dhigay ee bini aadamka iyo khalqigu inay intifaacsadaan oo ugu talagalay inta uu inaga xaraameeyey iyo inta uu inoo xalaaleeyey inta uu inoo xalaaleeyey baa badan wa tilka nicmatun wa mina min allahi tabaaraka wa tacaala waa nicmo rabbaani ah inuusan ilaahay inagu cidhiidhin ee uu inoo waasiciyey oo waxyaabaha dhulka korkiisa yaalla inta inoo bannaan iyo intaan inoo bannaanayn inta inoo bannaan baa badan waa arrin loo baahan yahay inaan ogaano ilaahayna uga mahad celino subxaana wa tacaala qur-aanka rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala isagoo taa tilmaamaya wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican min samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda waxa yaalla ilaahay baa idin sakhiray idinkaana laydinku talagalay kulligoodna xagga ilaahay bay ka ahaadeen subxana wa tacaala aayadda kale qur-aanka rabbi wuxuu ku leeyahay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican huma istawaa ila asamaa allah subxaana wa tacaala waa midka abuuray idinka dartiinna u abuuray waxa dhulka dhexdiisa yaalla kulligii kulligii idinkaa laydinku talagalay aayaadkaasi waxay tilmaamayaan oo laga qaadanayaa qaacidada sharciga ee culimmadu ay taqriiriyeen oo odhanaysa al-aslu fi alashyaa alibaaxa waxyaabaha jira asal waxaa u ah inay bannaan yihiin wixii la dhahayo ma bannaana waa in loo helo nas loo helo ama xadiid loo helo ama aayad qur-aanna loo helo laakiin wixii loo waayo aayad iyo xadiis loo waayo reebaya ama diidaya macnaheedu wax weeye waa xalaal sidaas daraaddeed haddii laba wadaad midna inay yidhaahdo shaygani waa xalaal midna uu ina yidhaahdo waa xaaraam waxaan daliil ka rabnaa midka yidhi waa xaaraam maxaa yeelay midka yidhi waa xalaal asalkii buu fadhiyaa oo waxyaabaha asalkoodu waa inay xalaal yihiin midka yidhi waa xaaraan baa asalkii ka baxay waa inuu daliilku kaga baxay keeno qaacidadu marka waa sidaas nusuustaasaana laga qaadanaya rabbi qur-aanka wuxuu ku yidhi qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir yacnii kitaabkaa laygu soo dejiyey la ii waxyooday wax xaaraam ah oo ruux quudanaya ama intifaacsanaya ka xaaraam ah ma ogi ilaa ashyaadaa dhowrkee la sheegaya mooye bakti dhiig shubmaya inuu yahay doofaar inuu yahay wax ilaahay keyrkii loo gowracay inuu yahay inahaas mooye wax kaloon ogahay oo la intifaacsanayo o la quudanayo ilaahay xaaraameeyey ma jiro macnaheedu waxa weeyaan inta xaaraamta ah waa in kooban oo aada u yar inta xalaashaabaa badan maxaad uga baahan tahay marka haddii boqolkiiba sagaashan iyo shan ay xalaal tahay shanna laynaga xaaraameeyey shantaa laynaga xaaraameeyey waan ka maarmi karnaa baahiba nooma haysaba allaahuma inay yacni wax weeyaan adigu aada maarmi weyda mooyaane taasi waa mid talabaadii waxa weeye allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisu sal lla alay wasalam shay hadday xarimaan oo lagaa reeboo laguu diido shaygaa laguu diiday waxaa lagugu diiday dhib ku jira daraaddii shayga uun iskii loo reebi maayo iska daaya maxaa loo daynaya leanna dhib baa ku jira shay haddii laynoo xalaaleeyo oo laynoo baneeyeyna lianna manfacadiisaa badan manafacaadka ku jira iyo faa'iidada laga helayaa badan sidaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku ku sheegay yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum alطayibaat waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey maxaa noo xalaala bay ku weydiinayaan ee waxaad ku tidhaahdaa uxilla lakum aayibaat waxyaalaha wan wanaagsan baa laydin xalaaleeyey waxyaalaha wan wanaagsan maxaa lagu garanayaa shayga haddii dhibkiisa iyo dheeftiisa ay dheeftiisu badan tahay ama dheef keliya uu yahay oon dhib lahayn waa xalaalo waa dayib shayga haddii dhibkiisu badan yahay ama jidhka uu u geysanayo ama caafimaadka u geysanayo ama aakhare uu u geysanayo ama diinta u geysanayo haddii dhibkiisu badan yahay ama dhib yacni badhaxla uu yahay dhib keliya uu yahay labadaa goorna waa xaaraam waxaa saddexeeya haddii dhibkiisa iyo dheeftiisu siman tahayna waa xaaraam saddex goorna waa xaaraam laba goorna waa xalaal marka yacni taxriimka ilaahay inaga xaaraamaynayo waxay raacsan tahay oy ku salaysan tahay shaygan dhibaataa idinku jirta maalan khamrada markuu ilahay ka hadlaya subxaana wa tacaala yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ihmun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ihmuhumaa akbaru min nafcihimaa waxay ku weydiinayaan khamrada iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa khamrada iyo khamaarka fiihimaa ihmun wamanaaficu linnaas waxaa ku jira dembi iyo manaafacaad baa dadka ugu jira khamrada iyo khamaarka manaafacaadna waa ku jiraan dhibna waa ku jiraa koodeebaa badan wa ihmuhumaa akbaru min nafcihimaa dembiga iyo dhibka ku jira ayaa ka weyn manaafacaadka ku jira maadaama dhibkii kaa soo gaadhayay uu ka badan yahay faa'iidadaad ka heli lahayd ama bulshadu ka heli lahayd sidaas daraaddeed buu rabbi u xarimay subxaana wa tacaala marka yacni waa ka nabigeenna sal lla ly waslam rabbi ku tilmaamay towreed iyo injiil towraad sifadii uu ku lahaa waxay ahayd yuxillu lahum alطayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'ih nebi maxamed sal lla lay wasalam dadka wuxuu u xalaalaynaya waxyaabaha wan wanaagsan ee tayibaadka ah ee anfacaya ee aakhiradooda iyo adduunkooduba maslaxada ugu jirto wuxuuna ka xarimayaa khabaa'ifta waxyaalaha xunxunka ah ee ama jidhkooda dhibaya caafimaadkooda dhibaya xoolahooda dhibaya diintooda dhibaya wixii dhib u geysanayana nebigu waa ka xarimaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed haddaad aragto shay ilaahay xaaraameeyey waxa loo xaaraameeyey uun dhib baa ku jira adigu ama fahan oo markaa garo ama yaynan markaa kuu muuqanin oo kuu soo bixin dhibaatada ku jirta laakiin waxaabaad ogaataaba haddii ilaahay kuu diiday waxaa lagugu diiday dhibkiisaa badan dhibkiisaa badan saas daraaddeed wixii ilaahay kaa reebay subxaana wa tacaala waa inaad fahanto xataa haddaad adigu gaadhi weydo oo yacni caqligaaga iyo garashadaadu ay gaadhi weydo waxaa kugu filan ilaahay inuu kuu diiday ilaahay hadduu kuu diidayna wuxuu kuugu diiday buu qabaa halkaa inaad istaagtaa la doonaya macnaha waxaa kaleeto iyadana muhima inaynu ogaano nooshan rabbi subxaana wa tacaala markuu ina yidhi shaygaasna daaya dhib baa ku jire shaygaana qaatoo intifaacsada faa'iidaa ku jirte meeshaa iyada a baan ku imtixaanannahay imtixaan noloshan waa imtixaan aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nabiyullaahi aadam baad garanaysaan ilaahay subxana wa tacala muxuu ku yidhi jannada gal baa layidhi uskun anta wa zawjuka aljanna adiya xaaskaagu jannada degaa layidhi fakulaa minhaa ragadan xaysu shi'tumaa jannada cunitaan waasaca meeshaad doontaan ka cunaa layidhi meel alla meeshaad rabtaan jannada ka cunaa layidhi maxaa la yidhi laakiin walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min aldaalimiin jannadoo dhan waad ku fasaxantihiin laakiin geedkaa uun iska jira geedkaa haddaad cuntaan daalimiin baad noqonaysaan ilahay baan idinku dhaariyay bal fiiriya imtixaanka meesha ka socda hal geed ah iyo jannadii oo dhan ma wax isu dhigmaa warwakaasi meeshaad doontaan tamashleeya oo saad doontaan u socda oo saad doontaan u nicmaysta laakiin geedkaa iska jira weliba waxaa loo sheegay geedkaa hadday u dhowaadaan waxa ka dhalan kara wixii ka dhici lahabaa ka dhacay wax ilaahay qadare bay ahayd aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waa halmaamay shaydaanna waa u sheekay wuu waswaasiyey geedkii keligii ahaa ee rabbi ka reebay wakaa waa ku dhacay innagaa la mid a innagaa la mid a in badan waxaad arkaysaa alla subxaana wa tacaala markuu shan iyo sagaashan ama ka badan kuu xalaaleeyey shantii baa laynaga kari lahay shantii xaaraamta ahayd ama intii yarayda xaaraamta ahayd baa laynaga kari lahay oo xalaashuusoo kuguma filla saas way macnaa ayib marka waa imtixaanana marmar waxaad arkaysaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rabbi subxaanahu wa tacaala inuu imtixaankaasi xataa heer uu gaadhi karo ruuxa yacni lagu sameeyo tijaabo adag lagu sameeyo oo ikhtibaar adag lagu sameeyo oo xaaraamtii sanka lagaa geliyay xaaraamtii baa ku hormarmaraysa xalaashiina daba jiir bay gashay xalaashii waa adkaatay xaaraamtiina waata ha halkan waata xagga haddaad u dhaqdaado waa xaaraan waa dergi xaaraam haddaad tiraadsato waata bannaankay taallaa limaadaa xalaashiina maba gaadhi kartid waa adag tahay maxaa marka qaarkood sidaa loo samaynayaa calashaani waxaa la tijaabinaya oo la fiirinayaa bal adiga iimaankaagu intuu qodan yahay iyo sidaad rabbigaa u adheecayso iyo daacada aada u haysaaya intay jirto adaa lagugu tijaabinaya lagugu fiirinaya laba qiso ayuu qur-aanku sheegay oo masaladaa ku saabsan qisada koobaadi waxa weeye suuratu alacraaf rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi was'alhum cani alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun waxay ahayd degmo reer bani israa'iil ah badda waxay deganaayeen qarkeeda mallayga ayaa la yidhi maalinta sabtida ah mallayga ha dabanina waa loo diiday sabtidu hadday baxdo axadda iyo wixii ka dambeeya lixda beriya kaleeto waxaa la yidhi mallayga dabta laakiin maalintaas sabtida ah mallayga ha dabanina ilaahay baa imtixaanaye meel ilaahay wax ka wadwado maxay dhihi jireen damayr baa weel ka dhashay dhah rabbi subxaanahu wa tacaala maalintii sabtida ahayd maalintii sabtida ahayd unbaaba mallaygii badda korkeeduuba isagii dhanba waaba sabaynayaaba waaba soo baxayaa badda xeebteedu iska imaanaya dabasho uma baahanoo hadday rabaan gacantayba kusoo qabsanaya kamaba cararayaba markii sabtidu baxdo habeenka axaddu soo galo khalaas badda salkeedu tegay lixda beriba hadday raadiyaan dhib iyo mashaqi kusoo qabanaya sabtidii ma soo gashay waaka waaba haraacinayaaba waaba iska socdaaba isagaaba iska imaama maxay tahay ujeeddada laga leeyahay rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquuna waa la imtixaanahay imtixaankiina way ku dhaceen qaar ka mida siday ayaad ku sheegeen waa midda haddayna haysata adiga haddaad guri u baahan tahay inaad ribo ku qaadataay wax badan kaama xigo soo ma laakiin bal waxaad tidhaahdaa kanadaan guri ka dhisanaya oo lacag aan xamaashay baan ku dhisanaya oo xalaal aan ku keenay yaa soo xaalad adag ma waa inaad ka raadiso badda salkeeda xaaraan baad rabtaa soo maha iyo macnaha waxa weeyaan inaad ribo qaadato waaba tanba waaba iska diyaarba waxaaba laga yaabaaba xataa in adiga adoon raadsaninba laguu soo qoro lagu yidhahdo diyaar mawta lagula daba ordaba meelaha qaarkood sida ka jira marka waa tijaabo alla wuxuu kugu tijaabinayaa lagugu fiirinayaa bal ilaa intaa buu iimaankaagu qodan yahay adaa lagu fiirinaya qisada labaad ee imtixaanka waxa weeye midda rabbi subxaana wa tacala uu ku sheegay suuratu lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb saxaabadu way xarmanaayeen xaj iyo cumray soo xarmadeen ruuxu markuu xajkiiyo cumrada xarman yahay oo u xidhan yahay ugaadhsiga looma ogola markay madiinay ka yimaadeen markay u socdaan waa xarman yihiin ugaadhii ay dhibka u mari jireen oy eryan jireen oo ay yacni waxa weeyaan shiishi jireen ugaadhii oo socoto unbaaba geedaha iska soo harhsanaysa u imaanayso iyagiibay ku riganaysaao rabbi wuxuu leeyahay haddaad gacanta la lacdaanna gacantiinnu way gaadhi waranka haddaad iskaa ku tidhaahdaanna waad la gaadhaysaan maba cararaysaba ugaadhi marka intay acmaashii soo gutaan ay soo xalaaloobaan oo ugaadhii marka ugaadhsigu u bannaan yahay hal ugaadha arki maayaan inayba eriyadaan mooyaane oo dhib u maraan mooya ma arkayaan rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala arrintaasi imtixaan bay liyabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum imtixaan wey saxaabadaa lagu fiirinaya waa gaajaysan yihiin ogow way gaajaysan yihiin yacni way u baahan yihiin hilibka cuntay u baahan yihiin jid bay hayaan waa socoto haddana maca daalika hilibkay u baahnaayeen baa lasoo hordhigaya waa kana la leeyahy waxaa la fiirinayaa bal inay ilaahay u xishaan iyo inay xaaraamtaa u xishaan tijaabo adiga marka yacni waxaan ilaahay subxaana wa tacaala waxba yacni inuu kuu diido iyo inuu kuu ogolaado wax isaga uu ka helayo ma jiro laakiin muhimmaddu waxa weeye adigaa lagu imtixaanayaayo imtixaanka haddaad ku dhacdana hede qaab lagu abaalgudi baa jirta haddaad imtixaanka ku baastana abaalgud kaleetoo qaab kalaad leeda oo ilaahay diyaariyey subxana wa tacaala adigaa marka waxa weeye imtixaan ku jira waa inaad ogaato marka noloshan aad ku dhex jirto inaad imtixaanantoo ilahay kugu imtixaanayo subxana wa tacala oo xataa man marka qaarkood ay dhici karto xaaladaasoo kale inaad gaadho sida hadda meelahan ku haysata in badan oo muslimiinta ka mid a macnaha ayib kadib walaalayaal rabbi subxaana wa tacaala markuu waxyaabahaas uu ifka korkiisa iyo dhulka korkiisa dhigay wuxuu inoo ogolaaday inaynu kasbanno shaqaysanno xamaalanno adduunyadii camirno horumarin ku samayno bini aadamkiiyo baryadiisa iyo su-aashiisa ka kaaftoonno ruuxu inuu kasbado oo shaqaysto xamaasho ayaa la amray xadiidka almiqdaad ibnu macdi karib oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maa akala axadun طacaaman qatu khayra min an ya'kula min camali yadih ruuxu cunto ma cunin weligii ka fiican oo ka khayr badan inuu cuno wixii gacantiisu ay shaqaysay wuxuu nebigu ku daray waina nabiy allahi daawuuda kaana ya'kulu min camali yadih nabiyullaahi daawuud calayhi salaam gacantiisa wuxuu ku soo saaray buu cuni jiray yacni gacantuu ku samayn jiray waa ka qur-aanku sheegay wuxuu samayn jiray duruucdan qamiis bireedyada laysaga dhigo hubka iyo gaash- gaashaanka laga dhigto ayuu samayn jiray kaasuu gadan jiray oo ku noolaa nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam waa ammaanay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh camal yacni inaad xamaalato ood shaqaysato ood kaaftoonto oo biniwadanka ka maaranto middaasaa waxay tahay wax weyn maxaa yeelay baahida khalqiga loo baahdaayo waa dulli way ku dullayn khalqiga haddaad u baahato aqrabu nnaasi ilayka dadka midka kuugu dhow baahida aad u baahatahay waa dulli wax weydiisigiisuna waa dulli kullamaa bini aadamkiiyo khalqiga aad ka maarantana waa cizi waxaa ka gedisan ilaahay baahida aad u baahan tahay iyo su-aashaadi iyo weydiisiga aad weydiisanaysaay waa cizi iyo sharaf haddii aada isku daydo inaad ka maarmi kartana waa dulli khalqigu laakiin sidaa maaha khalqiga kullamaa aada u baahato waa ku nacaya waa kuwa la baxay soomaalidu mahmahdo bugto badan iyo baryo badanba waa laisku nacabay dheh dadka ka kugu jecel aabbaha haddaad uun mar walba uun aabahede xaalad baa sidan oo sibaa wax igaa uun aada la timaado maalinta dambe waa ku nacay waa isnacaysaan bini aadamka marka khalqiga sidiisaba inaad ka maarantaa la doonayo oad ka kaaftoonto seed ku kaaftoomi kartaa waa inaad xooggaaga iyo muruqaaga iyo dhididkaaga aad macnaha wax weeyaan aada maashaa la doonaya macnaha rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam lian yaxtatiba axadukum xizmatan calaa dahrihi khayrun lahu min an yas'ala axadan fayuctiyahu aw yamnacahu buu nebig sal lla lay wasalam inuu ruuxu xaabo soo gurto xagal xaabo ah xagal xaaba inuu soo gurto oo uu markaas dhabarka ku soo qaato oo uu intifaacsado intuu gato uu intifaacsado ayaa u khayr badan inuu dadka wax weydiisto oo dadka shaxaado ama ha la siiyo ama ha loo diido waxay yidhahdaan as-su'aalu maradun wa faqduhu mowt baa la dhahaa su-aashu waa cudur nebiguna wuxuu ku tilmaamay waa nabar ruuxu wejigiisa uu gaadhsiinayo ruuxa shoodkiisii baa dhimanaya sariigtii baa ka dhimanaysa waayitaankiisuna waaba geeriba intaad wejigaagii gaddo ood khalqi hor tagto ood wax weydiisato oo intaasoo dhiba ismarto haddana inaad weydaana waaba dhimasho su-aashu marka ma fiicna ama ha lagu siiyo ama ha laguu diido nebigu wuxuu leeyahy waxaa kuu dhaantay intaad wax shaxaadi lahayd inaad intaad xamaalato xamaalkaaga aad ku noolaato xataa shaqadu shaqo hooseysaba ha noqotay saas daraaddeed baa culimmadu waxay taqriirinayaan shaqooyinka hoos hoose baa waxay dhaamaan ruuxu inuu shaqo ka dhigto shaxaadka shaxaad inuu shaqo ka dhigto waa dhaqan in badanoo soomaali ka mid a ay ku nool yihiinoo taqriiban dad mashaqaystayaal ahoo xooggoodii dayacay oo haba yaraatay aan yacni inay meel farta ku fiiqaan diyaar aan u ahayn laakiin subaxdii buu soo kalahayaa dadkaasuu daba surdee maalin maaragtay mid baa soo degay xagga nagaasa aada looga yaqaanaa hebel baa ka yimid baa laleeyahay maraykanka waxa weeye isagu dadka soo deguu ilaashada xagee buu kusoo degay hotel hebel haddana ku hebel baa soo degay haddana macnaha waxa waxaa unbuu daba ortay waxa uun bini aadamkii ka maaran la yidhi asagu waxa weeyaan inuun dadkaad ku daba noolaado mooyaane inuu iskii u madax bannaanaado ma leh waa nooc dulinimo aruntii noloshu halkaa inay kaa gashaay waa nooc dulinimoa rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bal wuxuuba tilmaamayaa ruuxu haddii markuu shaqaysanayo niyadiisu ay fiican tahay khalqigaa ka maaran oo ka kaaftoonna xalaasha uu u raadsanayo inuuba ajir ku helayaba oy fii sabiilillahi tahay xadiidkaa waa xadiid uu soo saaray alimaamu tabaraani uu soo saaray mundirina wuxuu leeyahy rijaaluhu rijaalu saxiix sheikhu lalbani caleyh raxmatullahi isaguna wuxuu leeyahy saxiixun ligayrihi xadiidka kacb ibnu cujrata saxaabiga la yidhaahda ayaa nebiga ka warinayay wuxuu leeyahay nebigaa wuxuu soo maray sal alla lay wasalam nebiga waxaa soo maray nin nin baa nebiga soo maray saxaabadii nebiga oo rasuulka markaa la socday baa waxay arkeen ninkan sabirkiisa adkaysigiisa firfircoonidiisa nashaadkiisay arkeen waa nin shaqaysanaya laakiin shaqadiisa nin rageed ku ah markaasaa waxay yidhahdeen asxaabadu yaa rasuula allah low kaana haadaa fii sabiili illah xooggan iyo firfircoonidan iyo kartidan iyo uu adduunyada ku bixinayo soo ma fiicnaateen inuu aakharo ku baxsado oo diinta fidinteeda iyo cibaadaysi iyo jihaad iyo halkaa inuu ku bixiyo yaa fiicnaan lahayd bay dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fa huwa fii sabiili illah hadduu u soo baxay inuu u shaqeeyo carruurtiisii yaryarayd waa sabiil jidka ilaahay nin ku dagaalamayo kolo lamid yahay fa huwa fii sabiili illaah haddaad idinku tidhaahdeen dadaalkan iyo jihaadkan iyo sacyigan oo dunyada ku bixinayo muu xagga kale u leexiyo ilmo yaryar hadduu u tabcayo u shaqaynayo oon shaqaysan karin oo uu dhalay carruurtiisaa shaqada uu hayo fii sabiili illahi weeyaan buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh wain kaana kharaja yascaa calaa abawayni shaykhayni kabiirayni fa huwa fii sabiili illah hadduu u soo baxay inuu u shaqeeyo labadiisii waalid oo waaweyn oo da'a oo duqoobay ayaduna waa fii sabiili illahi buu nebi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh wain kaana kharaja yascaa calaa nafsihi yacifuhaa fa huwa fii sabiili illah hadduu naftiisa uun u soo baxay inuu ilaaliyo oo ka dhowro baahida khalqiga iyo inay wax weydiisato inuu asturnaado intaa hadduu u shaqaynayo oo u dadaalayana waa fii sabiili illahi buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wain kaana kharaja yascaa riyaa'an wa mufaakharatan fa huwa fii sabiili shaydaan buu nebi uri sal lla alay slam hadduu u soo baxay faan iyo kibir iyo ha lagu sheego iyo magacdoon intaa hadduu u ordayo o u shaqaynayana waa jid shaydaan buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa jid shaydaan adiga markaad xalaal doon tahay xamaalanayso shaqaysanayso ilmahaagii u shaqaynayso waalidkaa u shaqaynayso qaraabo kula xidhiidho u shaqaynayso niyadaaduna ay tahay dadkaas aad wax tartid adiguna aad khalqigaa ka kaaftoontid ogow fii sabiilillaahi jid ilaahay baad ku sugantay haddaad niyada hagaagsatana ajir baabaad ka heli niyadaa wanaagsan laakiin xaalkaagu hadduu noqdo yacni hebel yuusan kaa xoolo badanin hebel yuusan kaa gurya dheerdheeraanin haa ha lagu sheeg sheego aada ha dhowto macnaha wax weeyaan dadka ku dulmidid dana noocaasoo kalea haddii kasabkaaga ay ku jirtaay markaasi waxa weeye waa fii sabiili shaydaan buu nebi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaan ka wadnaa kasabka xalaasha ah iyo niyada wanaagsan ajir baaba lagu helayaaba ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ina leeyahay kasbada oo shaqaysta a shaqaysta baa layna leeyahay a leanna adduunyadan ilaahay subxaana wa tacaala inagu inoogu talagalay hadduu inoogu talagalayna waa inaan camirno waa inaan dhisno waa inaan horumarino waa inaan nolosheenna ka raadsanno sidaas way macnaha maba ahaba mas'alo u baahan in runtii yacni laynagala hadlo oo nafteenna bay ku jirto waa khariiso inugu abuuran way adoo baahan cunto meeshaa taalla ma daynaysa ama adoo ooman biyo ku hor yaalla ma daynaysa ma daynaysid adduunyada laynagamaba kari karaba saas daraaddeed baad waxaa arkaysaa qur-aanka iyo sunnada waxaa laynala hadlayaa yacni wax weeye gaabiya waxaa laynagala hadlayaa isjira oo is-ilaaliya oo ha isku iloobina oo yaynan idinla tegin oo aakhare yaynan idinidin seejinin oo ha ku kadsoomina halkaa unbaa laynagala hadlaya laakiin waxa weeyaan adduunyada kasabkeeda iyo raadinteedu taasi waa shay qalbigeenna ku abuuranoo iskeenba inugu jira macnaa waaba inugu jiraba macnaa ayib waxaa kaloo iyadana muhim ah adduunyada markaynu raadinayno raadinteeda waa inaynu hagaajinno waa inaan qurxinno raadinta see baan ku qurxinaynaa waa inaan xalaasha raadinno xaaraamtana aan ka tagno xadiid marfuuca ibnu maajah iyo xaakim ay soo saareen calaa sharti muslim jaabirna laga warinayo wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam yaa ayuha annaasu ittaquu allah waajmiluu fi alab faina nafsan lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha wain abطa'a canha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اطalab khuduu maa xalla wadacuu maa xurima buu nebi uhi sal lla lay wasalam wardadow alle iska jira oo alle ka baqa oo qaabka aad wax u raadsanaysaan ee wax u kasbanaysaan qurxiya buu nebigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay nafina dhiman mayso ilaa ay dhammaysato risqiga ilaahay u qoray subxaanahu wa tacaala ilaa wixii ilaahay agtiisa uguuga qornaa uu dhammaado naf dhimanaysa ma jirto mar hadday sidaas tahay haba kaa daahow haba kaa dib dhaco wixii laguu qorayo wuu kuu imaane qaabkaad wax u raadinayso ha xumaynin sax oo waxani kollay waa kuu quran yahay oo wuu ku soo gaadhayay sababka uu kuugu imaanayo ha hadlaynin cadaabna ha ku mudanin sabab ilaahay kuu ogol yahay wax ku raadi haddaad sabab xaaraana la timaadda iyo haddaad xalaal la timaaddaba kolley iyo kolley wixii kuu qornaa unbaa kuu imaan saas daraaddeed balaash iyo macno la'aan cadaab ha isu gelin noloshaadana ha u fasaadinin baraka la'aanna ha isku ridin saasuu nebigu ina barayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fattaquu allaha wa ajmiluu fi talab alle ka baqa oo hagaajiya oo qurxiya sida aad wax u raadsanaysaan maxay tahay maxaa laga wadaa khuduu maa xalla wadacuu maa xurima buu nebi uri sal alla alay wasalam yacni wixii xalaal aqaata wixii xaaraamana ka taga riwaayo kaleo xadiiska ka mida wuxuu nebigu leh sal alla alay wasalam ina jibriila qad alqaa fii ruucii ana axada minkum lan yakhruja min addunya xataa yastakmila risqa malakul jibriil baa qalbigaygiiyo naftayda wuxuu ku riday oo qalbigaygiiyo macnaha ku soo riday inaynan nafino dhimanaynin ilaa risiqeedii ay dhammaysato fattaquu llaha ayu nnaas wa ayuha nnaas buu nabiri sal ly slm wardadow marka ilaahay iska jira oo alle ka baqa wa ajmiluu fi alab raadinta aada risiqa raadinaysaanna qurxiya fain istabطa'a axadu minkum risqahu falaa yatlubannahu bimacsiyati اllah faina allaha laa yunaalu fadluhu bimacsiyatii buu nebi uri sal ly wasalam haddii waxoogaa risqigu kaa daaho oo kaa yara dibdhaco xaaraam ha ku raadinin maxaa yeelay ilaahay fadligiisa uu bixinayo iyo risiqa uu ku siinayo jid xun oo macsiyo a laguma doono lagumana raadiyo saasuu nebiguna leeyahy salawatu rabbi wasalaamu calayh xalaal wax ku doono marka waxani waa qoran yahaye ilaa wa ilaaba xalaal ku raadiyo walaalayaal marka in badan oo dadka ka mid a waxaa xaaraamta ku ridaya oo ay xaaraamta u gelayaani waxaa runtii waxa weeyaan aada u daciifay rumaysnaantooda ay rumaysan yihiin qadaha ilaahay iyo qadarkiisa iyo waxani inuu wax qoran yahay haddaad rumaysan tahay wixii ilaahay kuu qoray marna inuusan uusan ku seegaynin oo marna uusan ku garab maraynin oo marna uusan kaa baaqanaynin haddaad rumaysan tahay hadda waxa weeyaan xaaraam ku degdegi maysa kolley iyo kolley wixii ilaahay kuu qoray waa kii kuu yimaadee waxaad leedahay bal sababkii xalaashana raadi haddii kale sabir inta waxa ilahay kaaga imaanaya subxana wa tacala xadiid saxiixa oo abu dardaa uu nabiga ka warinaya sal lla lay wasalam ibnu xibbaan iyo bazaarna ay soo saareen ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam ina arisqa la yatlubu alcabda kamaa yatlubhu ajaluhu buu nabi uhi sal lla lay slam risiqu addoonka wuxuu u raadiyaa sida ajashiisa geeridu say u raadiso adinka geeri ma ka fakan kartaan geeri ma ka fakan kartaan rabbi qur-aanka muxuu ku yidhi meel alle meeshaad joogtaanba yudrikukum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel alle meeshaad joogtaanba geeridu way idin asiibi walow haddaad saro dheerdheer oo aada loo adkeeyay dhismahooda haddaad gashaan xataa geeri kama baxsan kartaan sidaadan geeri uga fakan karaynin baadan risiqii ilaahay kuu qorayna uga fakan karayn xataa haddaad dhulka dhexdiisa gasho meeshaa aada gashay waa inuu risiqaagii kugu yimaado qasab oo yaa biila qudhaanjada dhulka hoostiisa ku nool iyo khalqiga dhulka ku dhex nool yaa biila ilaahay baa biila subxana wa tacaala halkaasaa risiqooda loogu geeyaa adigana sidaasoo kaleu risiqaagu kuugu imaan xadiis kaleetaba nebigu sal lla lay wasalam wuxuu leeyahay oo isla xadiidkaa ku macno dhow oo tabaraani oo awsadka iyo saqiirka kusoo saaray min xadiidi abi saciid ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam low fara axadukum min risqihi adrakahu kamaa yudrikuhu lmowt midkiin hadduu risiqiisa ka cararo risiqii wuu caydhsan ilaa uu gaadho sida geeridu ay kuu gaadhayso kaaga daba imaanayso ayay yacni risiqaaguna kaaga daba imaano uu kusoo gaadhi haddaad ka cararto xataa geeri carar lagama fakan karo haddii lagu yidhaahdo waa dhiman oo naftaada kugu tidhaahdo yacni canadaad ku dhimanaysaa bal africa u carar miya miyaad ka fakan karta hawada adoo marhayo wakhtigaga hadduu gaadho meeshaasaa lagugu imaanay sidaasoo kale risiqaagu siduu nebigu sheegay sal lla lay slam haddaad ka cararto kama fakan kartid inaad raadisa iskaba dhaaf walaalayaal marka waxani waa wax mafruuq minhu waxaan yacni waxa weeyaan aan dhibaato lahayn oo kolley iyo kolley imaan lahaa bini aadamku deg deg buu ka abuuran yahay baa intaan sugi weyno baan cadaab ku gelaynaa intaan sugi weyno yaan cadaab ku gelaynaa oon aakharadeenna iyo adduunkeennaba u hallaynayna qodobkaasi marka arrintaasi iyo mabda'aasi waa inuu qalbigeenna raasakh ku noqdo oo mabda'a aan rumayno waxani inuu qoran yahay haddaad xaaraam ku dadaashana aadan intii lagu qoray ka badin karin haddaad xalaashii ilaahay kuu qoray aada sugtana kollayo kollay wixii lagu qoray waa kuu imaanayaa ee xaaraam iyo naar ha gelin ilaahayna subxaanahu wa tacaala yuusan kuu cadhoonin mustaqbalkaagii noloshaadii dambe asaasigeeda rasmiga ahaydna ha ku ciyaarin ha ku dheelin macnaha saas weeyaan taasaa marka loo baahan yahay walaalayaal runtii waxa weeye waana qodobka inaga maqan wey waxa inoo kaalmayn karana waxa weeye arrintaa aada inoogu kaalmayn karaa inaynu qanaaco yeelano alqanaaca qanaaca inaad macnaha waxa way leedahay qanacsanaan qanacsanaantaasaana waxay tahay waxa bini aadamka deeqa hodantinimada dhabta ah siduu nebigu shegey sal ly slam laysa alghina min kahrati alcarab walaakina alghina hina nafsi buu nebigu sal lay slam xoolo badni ma aha hodantinimadu hodantinimadu waa qalbigaagoo qanacsan oo iimaan qabo wey ama waxaad haysato ha yaraado ama qatanow oo waxba ha haysanin ama wax badan hayso qalbiga ayaa ka timaadaa hodantinimadu iyo deganaanshuhu waa midda qalbiga qanaacadaas iyo deganaanshaha hadduu ilaahay ku siiyo waxba kaa hallaabi maayaan haddaadan xataa waxba haysanin waad iska dheragsantay waad iska dheragsantay amaa hadday noqoto uun ujeeddadaadu adduunyo gaadh oo adduunyo qabo oo yayna fakanin oo daba orod waad un daali bilaash baad ku daali waxaan ku cuninba waa la cunaa haddaad tidhaahdo waxaan ku cuninba waa la cunaa soo qabo wade xageed ka soo qabani intii la qoray kama badin karaysa dhib iyo rafaadna waa kuu dheeriy wuxuu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni cabbaas tabaraani uu soo saaray ibnu maajahna wuu wariyey nebigu wuxu yidhi sal ly waslam man kaanat iddunya hamma faraqa allahu shamlah wajacala faqrahu bayna caynayh walam yu'tihi walam yu'tihi min addunya ila ma kutiba lah ruuxii murugtiisa iyo walbahaarkiisa adduunye uun ka dhiga raadi daba orod keen ku uruuri yacni waxa weeye wax dhigo accountiga yacni gaadiid guri daba orda un jadwalkiisa timetobelkiisa haddaad fiiriso adduunyo keliya taa ka buuxda aroortii markuu soo kaco ilaa intuu ka soo seexanayo waa uun adduunyo hal qodob oo aakharo ku saabsan inaan naga helin baa laga yaaba murugtiisi iyo walbahaarkiisu marka waa adduunyo ruuxii sidaa ka dhiga nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay arrimihiisa waa ka kala daadiyaa kow ta labaad faqri iyo baahi iyo gaajo ayaa labada indhood dhexdooda laga saaraa riwaayo kale waxay leedahay qalbiga ayaa laga geliyaa baahi aan marnaba dhammaanayn ta saddexaad adduunyada uu saa u noqday ee saa ugu rafaaday wixii loo qoray wax ka badan ma keeni karo lamana siinayo buu nebigu yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh wixii loo qoray adiga haddaad dadaasho iyo haddaadan dadaalin wixii laguu qoray ka badin maysa dadaalka waad furan tahay waad faran tahay kasabka waad faran tahay sababkii inaad la timaaddo waad faran tahay oo asbaabtii waa loo baahanya inaad la nimaado sida markaad doonayso inaad carruur dhashaba loo baahanya inaad islaam guursato oo markaa kadibna xaaskaagii aad is aragtaan waa sabab soo ma laakiin inaad ilmo helayso haddaad sababkii la timid inaad ilmihii helayso ma qasabaa maya intiiba intaad samayso inaad weydaa laga yaabo soo ma dhici karto leanna sababta bini aadamkiiyo khalqigu way samayn karaan sababta midhaheedii inuu ka dhasho ood hesho waxaad ka rabtay ilaahay bay u taallaa subxana wa tacala adiga hawlkuu taalla maaha saas sidoo kaleeto sababkii adiga la imo xalaashii raadi ganacso xamaalo yacni falo beero si wax alla wixii aad xalaal ku raadin karta samee laakiin haddana waxaad ogaataa waxaan ilaahay kuu qorin subxaana wa tacaala inaadan keeni karayn si kasta haddaad u dadaasho xalaasha ku ekow marka sidaasaa macnaha wax weynayla faraya ta kaleeta iyadana meesha ku jirta waxay tahay dadaalkaa ruuxu uu adduunyada aada ugu dadaalayo ee xalaal iyo xaaraanba uu daba ordayo waxa uu nebigu inoo sheegay sal lla lay waslam diintiisa iyo sharaftiisaba inay dhaawacayso miihaal buu nebigu ka bixiyey sal lla lay waslam wuxuu yidhi maa di'ibaani jaa'icaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi almar'i cala almaali washaraf lidiinihi adiga laba yey yey waa taqaanaan baan u malaynayaa laba yey oo adhi lagu sii daayo oo adhi lagu diray dhib intee leeg bay geysan karaan yaydu waa xayawaan cajo badan wey xayawaan cajo badan wey adhiga haddii lagu sii daayo oo lagu fasaxo waxba reebi mayso laba yey oo adhi lagu diray wax ma reebaan way fasaadiyaan sidaa waxaa ka daran dadaalka uu ruuxu xoolaha iyo adduunyada ku dadaalayo fasaadka ay u geysanayso diintiisa iyo sharaftiisa ayaa ka daran buu nebigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii uun adduunyo iyo xoolo iyo yacni sharaf iyo magac iyo kursi iyo yacni waxaa uun haddii uun raadinteeda ay hawshaadoo dhan noqoto diintaadii iyo sharaftaadii o dhan baa fasaadaysa aakhiradaadii waa u dhammaatay markaas waxba kuu soo hadhi maayaan marka waxba ha israacinin adduunyadani waxaa la doonayaa inaad in badan soo reebato in badan inaad isceliso in badan inaad macnaha wax wey caqligaaga ku noqoto in badan inaad xisaabtanto in badan inaad aakharo fiirisood wax badan aad macnaha wax weeye yacni aada xagga macnaha wax weeye aada siiso ayay u baahan tahay waxani wax laga salgaari kara maaha adduunyada siduu nebigu sheegay sal alla lay waslam qalbu shaykhi shaabun fi itnatayni buu nebi uri sal lla lay waslam ninka odaygee da-da ah qalbigiisu laba arrimood buu weli dhallinyaro ku yahay laba arrimood kama duqoobo si kasta hadduu u duqoobo hadduu soo goto sariirta markuu ku urursado qalbigiisu weli laba arrimood kama duqoobin maxay yihiin labada arrimood labada arrimood waxa weeyaan siduu nebigu inoo sheegay sal lla alay wasalam waa yacni jacaylka nolosha iyo xoolaha jacaylkooda xubu ulcaysh ama tuulu ulamal waa xubu ulmaal xoolo jacayl qalbiga bini aadamku kama gaboobo waxaa kaloo uusan ka gaboobin nolol jacayl odaygaas iyo duqdaas ku urursaday sariirta weli waxay isleeyihiin malaha yacni wax way cimri dheer baa idiin sii laaban qalbigu saasuu ugu sheekeynaya jacaylkay xoolaha jecel yihiinna waaba adiga arkayoo mar kastoo da-aad sii noqotaba lex jecladaa kugu sii badanaysa ninba ninkuu ka wan yahay buu ka lex jecla badan yahay waa saas dhallinyaradu waa ka lex jecla yar tahay marka odayaasha oday markaad noqoto loo baahnaa dhinaca aakharaad u badatay bal lex jecladan iyo waxaan iska fududee markaasaabaad ugu daraanba markaasaad dhigideeda iyo uruurinteeda iyo kaydinteeda iyo markaasay ugu darantay waa taa nabigu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh lagama dherko saas daraaddeed buu nabigeennu ilaahay wuxuu ka magan galay nafta noocaasoo kalein dherginba allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha buu nabi uri sal lla lay slam ilaahuw waxaan magan kaaga ahay cilmi aan wax anfacaynin camal lahayn qalbi aan khushuucaynin markii wax loo sheego qalbin laa yakhshac naf aan dhergaynin oo sideedaba ma dheregto ah iyo baryo aan la aqbalayn intaasaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigeenu dhihi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh walaalayaal marka waxaan wax laga dhergaya ma ah haddaad boqol xaaraama isu keentiyo haddaad xalaal ku gaabsato intaba waxaad ka dhergaysood ku degaysa ma aha ee xalaasha quudo xaaraamtana iska ilaali waa ka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa ku yidhi low kaana libni aadama waadiyaani labtagaa taalian buu nebi uri sal lla lay waslam ibni aadamku hadduu laba tog oo xoolo alla siiyo mid saddexaad buu raadin lahay walaa yamla'u jawfa bna aadama ila turaab bini aadamka gudihiisa carra unbaa buuxisa buu nebi uhi sal lla lay wasalam wayatuubu allahu calaa man taab allana ciddii towbad keenta wuu ka toobad aqbalaa marka wax idin yacni adduunya inama deeqdo kulli adduunyada waxa dusheeda saaran oo dhan hal ruuxoo innaga inaga mid a haddii laysugu geeyo oo la yidhahdo adaa iska wadale inama deeqdo tu kale ha laygu darule tu kale tani iguma fille marka kama dhergeyno wixii mar haddaan laga dhergeyno laga salgaadhaynin marka in layska ururiyay ku fiican ood xalaashaa ilahay kuu banaya ku gaabsato wuxuu nabigeenu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aakhiru zamaanka inay imaan doonto wakti ayna dadku u aabayeeli doonin waxa ay cunayaan ma xalaal buu ka yimi mise xaaraan buu ka yimi xadiidka saxiixulbukhaariga ku yaalla ya'tii cala annaasi zamaanun laa yubaali almar'u maa akhada a min alxalaami xalaali am min alxaraam buu nabi uri sal lla lay waslam dadka waxaa ku imaan doona wakhti uusan ruuxu u aabayeelaynin waxa uu qaadanayo ee uu cunayo ma xalaal buu ka yimi mise xaaraan buu ka yimi wakhtigaasi wuu imaan doonaa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh waa waqtiga hadda la joogo wey maanta midda la taagan yahay buu nabigu tilmaamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay ruuxa markuu wax raadinayo adduunyo doonayo bal fiiriyo ilaahay ma ogol yahay sharcigiisu ma ogol yahay mise ma ogola waa dad yar inta kale qaacidadoodu waxa weeye taan hadda sheegayninoo waxaan ku cuninba waa la cunaa soomaali saasay ugu mahmahdeen waxaan ku cuninba waa la cunaa wuxuu doonay ha noqdo dhac ha ka soo jeedo bililiqa ha noqdo yacni xatooye ha ku yimaado waxaan ku cuninba waa la cunaa saas maaha wixii xalaala la cunaa wixii xaaraamana waa laga tagaa qaacidadu waa sidaas marka yacni waktigaasaan ku jirnaa ruuxa muslimkaa inuu aada isu ilaaliyo ayaa loo baahanya walaalayaal marka xaaraamta cunitaankeeda iyo quudashadeedu khatar bay leedahay waxyaalaha xaaraamta xoolaha xaaraamta laba qaybood baa loo qaybiyaa shaygu inuu yahay xaaraamun lidaatihi isaga daatadiisu xaaraam ku yahay sida maalan doofaarka khamrada eyga daata ahaan buu xaaraam u yahay marna ma xalaalooba qaybta labaad ee xaaraamtu waa waxa la yidhaahdo xaraamun liwasfihi asal xalaal buu yahay laakiin qaabka iyo kayfiyada iyo sifada uu ku yimid buu ku xaaraamoobaya masalan xoolo aada soo dhacday asalka xoolahaasi xalaal wey ninkii lahaabay xalaal u yahay adiga maxay kaaga xaaraamoobeen qaabkay kugu soo galeen xoolahan ribaad ku keentay waa lacag ama waa guri ama waa baabuur asalkiisu waa xalaal laakiin qaabkan uu kugu soo galay iyo dariiqadan uu kugu yimid buu xaaraam ku noqonaya khamaar baad ku keentay waa la mid yacni wax xaaraamaad ka kasbatay sida qaadka iyo sigaarka iyuu kaa soo galay waa la mid waa xaraamun liwasfihi qaabka uu kugu yimid iyo dariiqaduu kugu soo galay bay shareecadu diiday labadiisa qayboodba isku daro labadiisa qayboodba in aad intifaacsato ood ku shaqaysatood xoolo ka dhigataayo khatar weyn bay leedahay khatarahay leedahay maxaa ka mid a waxaa ka mid a waxay keeni kartaa in aan camalkaaga lagaaba aqbalinba salaadaada baryadaada cibaadadaada in lagaa aqbali waayo oo lagugu soo celiyo waxaa keenta xaaraam cunitaanka waxaa ku tusaya xadiidkii abu hurayra saxiixu muslimka ku yaalay nebigu sal ly wasalam wuxuu yidhi ina allaha tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiban xadiidkii ka bilaabanayay wuxuu nebigu yidhi sal ly wasalam uma dakara arajula yutiilu safara ashcata aqbar nebigu sal ly wasalam wuxuu sheegay nin yacni waxa weeyaan safarka dheeraynaya safar dheer buu gelaya markuu safarka gelaya waa basaasan yahay boodh iyo bus baa ka badatay samaduu gacmaha u taagaya markaasa wuxuu leeya rabbiyow rabbiyow buu leeya waxbuu weydiisanaya wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam cuntadiisu waa xaaraam oo cabbitaankiisu waa xaaraam oo labiskiisi iyo dharkuu qabo waa xaaraam oo waxa lagu dheefiyoo lagu ababiye oo lagu koriyey waa xaaraam fa annaa yustajaabu lidaalika ka noocaasa see wax looga aqbali buu nebigu yuri sal lla alay waslam seebaa baryadiisa loo aqbalaya ibnu rajab alxambali caleyhi raxmatullahi wuxuu leeyahay ninkaasi wuxuu isku daray afar afar arrimood oo mid walba ay ka mid tahay asbaabta lagu aqbalo baryada afartaa maxay ka mid tahay maxaa ka mid ah safar dheer buu galay safarka in muddada aada ku jirtana ruuxu markuu musaafir yahay waa xilliga baryadiisa la aqbalo wey oo nebigeenu wuxu uhi sal ly wasalam saddex ruux baryadooda lama soo celiyo baryadooda waa la aqbalaa waa saddexdee waa musaafirka socotada iyo ka laga gardaran yahay la dulmiyey hadduu habaaro kii dulmiyey isagana lama soo celiyo waa la aqbalaa ta saddexaad waa waalidku hadduu u duceeyo ilmihiisa saddexdaa baryadooda lama diida buu nebi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ninkani horta waa musaafir oo safar dheer buu ku jiraa waa sabab keeni lahayd in laga aqbalo baryadiisa kow sababta labaadii waxa weeyaan xusuulu tabaduli fi llibaasi waalhay-a qaabka uu u yaallay ilaahay ku baryayo waa qaab uu ka muuqato yacni waxa weeyaan nooc nooc basaas ah iyo boodh iyo rafaad baa ka muuqda addoonku markuu rafaadsan yahayna rafaadka ka muuqdaay waa sabab keena inuu ilaahay baryadiisa aqbalo oo nabigeenu wuxuu rasuulku uhi sal ly wasalam rubba ashcata aqbara low aqsama cala allahi la abarahu abarahu buu nebi uri sal ly wasalam waxaa badan mid basaas badan oo bus badan oo rafaadsan oo hadduu ilaahay ku dhaarto wixii uu dhaartay ilaahay uu u fulinayo subxaana wa tacaala hadduu yidhaahdo wallaahi inuu roob imaan roobkii waa la keeni ilaahay agtiisa si uga dhow yahay baryadiisa waa la aqbali basaastii rafaadka ka muuqda waa sabab keena in baryadii la aqbalo ninkaasi nebigu wuxuu ku sheegay ashcatha aqbar waa sabab keeni lahaa in baryadiisa la aqbalo ta afraad ta saddexaadi waxa weeye yamuddu yadayhi ila asamaa gacmuhuu kor u taagaya gacmuhuu kor u taagaya gacmaha marka la taagana taagidda gacmaha kor loo taago markaad ilaahay baryaysaay waa sababkeena ayadana in baryadaada la aqbalo oo rasuulkeenna wuxuu yidhi sal lla alay wasalam xadiis saxiixa oo axmed iyo keyrkii ay soo saareen ina allaha xayiyun kariimun alle subxaanahu wa tacaala waa xishood badan yahay waana kariimo waa deeqsi yastaxyii idaa rafaca arajulu ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu hadduu gacmaha u taago labadii gacmoodoo madhan oo uu ku guul darraystay inuu ku soo celiyo ilaahay waa ka xishoodaa subxaana wa tacaala gacmihiina waa taagay ninkaas sababta afraadi waxa weeye ilaahay asmaadiisiibuu ku tawasulayoo wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ilaahay asmaadiisa haddaad ku tawasushana waa sabab keeni kara baryadaada in la aqbalo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha magacyo weyn wanaagsan buu ilah leeyahy ku barya baa leh imisuu isu keenay marka afar buu kulmiyey afar sababood oo mid walba uu keeni karo in baryadiisa la aqbalo ayuu meesha isugu keenay wixii oo dhan maxaa ka xoog batay oo baryadiisa loo aqbali waayo wixii oo dhan waxaa ka xoog bata oo isku fuuqfuuqsaday oo gaashaanka u daruuray xaaraan buu cunaa walu fiirsada ilahi baan idiku dhaariyay xaaraan buu cunaa baa layidhi waxba laga aqbali maayo salaadaada soo in la aqbalo maragti dadaalkaaga sacyigaaga sadaqadaada baryadaada maxaan u rafaadsannahay intaasaan gacmaha taaganay alla ilaahu carruurta noo xif alla ilaahayou khatarta naga saar ilaahu dhulkii noo deji ilaahayou cabsidan iyo macnaa dhibkana haysta intaasaan gacmaha taagan waxba laynaga aqbali waay waan wareersannahay war maxaa laynoo aqbali lahaya kaale balaayaa dhacayso waxaa laleeyahay meel heblaa balaaya ka dhacday waddan hebel baa lagu duulay waddamada muslimiinta ha laga qunuudo waxaa laleeyahay ilaahayow waxa naga rafci balaayada naga rafci wadaadadii xaramaynkii kulli waa la waa la qunuuday war maxaa la isu aqbali lahaya ma ma la fahmin ilaa hadda leanna waxa weeye in badan oo muslimiinta ka mida xaaraan baa la cunaya xaaraam ruuxa cunayna waa kaa nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi fa annaa yustajaabu lidalika ka noocaas oo kale ah see baa loo ajiibaya see wax looga aqbalay buu nabigu yidhi salawatu rabbi waa istiqraab istibcaad wey waa wax fog in laga aqbalo arrin halisa wey marka waa arrin halisa waxay keenaysaa marka inaad xalaal miirataan ood xalaasha ku dadaashaan oo wixii la yidhahdo wax xaaraam aad ka fogaataan waxaa intaa dheer ciqaab baa ka dhalata maalinta qiyaamada ah ciqaab baa ka dhalata ciqaabtu waa laba xoolaha xaaraamta aad ku keentay haddaad sadaqaysato haddaad qaraabo siiso haddaad ka tagtoo lagaa dhaxlo haddaad ku xajido wax alla waxaad ku samaysaba waxba lagaa yeeli maayo nabigeenna wuxu uhi sal lla lay wasalam man kasaba maalan min xaraam fa actaqa minhu ow wasala wawasala raximahu kana dalika isran calayh riwaayo kaloo xadiis ka mid a waxay leedahay man iktasaba maalan min ma'ham fawasala bihi raximahu aw tasadaqa bihi aw anfaqahu fi sabiili illah jamaca allahu dalika kullahu jamiican faqadafa bihi fii jahannama buu nabi uri sal lay slm ruuxii xoolo kasbada oo meel xaaraama ka kasbada qaraabadiisa ka xidhiidhiya qaarna ka sadaqaysta qaarna jidka ilaahay ku bixiya iyo meel khayr oo ilaahay jecel yahay intaasoo dhan inta la kulmiyo yaa naarta lagu tuuri buu nabi yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh sadaqadan waxaan mar hadduu xaaraam yahay sadaqana kuu geli maayo cibaadana kuu geli maayo cunitaanka aada cunaysana khatartaasuu leeyahy reerkaaga iyo carruurtaada iyo waxaa dhici karaysa inuu keeno dumidooda ilmahaaga inay macnaha waxa weeyaan hallaabaan oo ciyaal derbi ay noqdaan oo akhlaaqdaad rabtay iyo wanaaggaad rabtay ay ka baxaan waxaa keeni kara waa xaaraamtaad cunsiinaysa eed ku dheefinaysa eed ku korinaysa gurigaagu inuu burburo adiga xaaskaagu aada isku dhacdaan ood kala boodaan in badan waxaa keenaya waa xaaraamta wey been baa la sheegayaa khayaana la sheegayaa gaaladii baa la sirayaa waxaa la leeyahay maaragtay kanaan nahay waan kala maqan nahay isma qabno waan isku kacsan nahay waan isku cadhaysan nahay fiji waxaasaa la akrinaya gidhish gidhish waxaasaa la sheegaya gaalada lagu akrinaya markaasaa xoola laysa siinaya waxoogaagii laysa siiyey sabab waxay u noqonaysaa in ilaahay uu ka dhigo in reerkii ku burburaan limaada lianna xaaraamtu reerahay burburisaa xaaraamtu carruurtay baabi'isaa xaaraamtu barakaday qaadaa xaaraamtu cimrigaagay cidhiidhidaa xaaraamtu mustaqbalkaagii aakharay baabi'isaa oo nabigeennu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kacab ibna cujrata markuu la hadlayay saxaabiga la yidhaahdo yaa kacab ibna cujrata innahu laa yadkhulu ljannata laxmun wadamun nabataa calaa suxtin buu nebi uhi sal lla alay wasalam kacab ibnu cujrow waxaad ogaataa hilib iyo dhiig xaaraam ku soo baxay oo xoolo xaaraama ku koray waxa ay gelayaan naartay gelayaan naar baa ku habboon annaaru wlaa bihi buu nebi uhi sal lla alay waslam naar baa ku habboon kacab ibnu cujrow buu nebi uhi sal lla alay wasalam dadku waa laba nin dadkoo dhan waagu markuu beriyo way ka lahaan mid wuu ka lahaa oo wuxuu u ka lahaa naftiisa inuu furto oo cadaab ka furto midna waa ka lahaayoo naftiisa inuu halaagu u ka lahaa waa ka xaaraamta iyo waxaan ilaahay rabin maalintii oo dhan ku jiroo gelay midka xalaasha raadinaya waajibaadkiisa iyo cibaadadiisa gudanayana wuxuu u ka lahayaa naftiisa inuu xoreeyo oo cadaabka ilaahay iyo cadhadiisa ka xoreeya subxaana wa tacaala waxaan kusoo gabagabaynaya iyadoo waktigii runtii u dhammaaday xaaraam la geray xalaalna la geray wixii hadduu kuu caddaan waayo maxaa la samaynaya wuxuu hadduu kuu caddaan waayo ma xalaal baa mise waa xaaraam inaad iskaga tagtaa la doonaya haddaad diintaada iyo aakhiradaada ud u lex jeclaabayso waxaa la rabaa shaygu hadduu kuu caddaan waayoba ka tag nabigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuurun mushtabahaat xalaashu waa caddahay xaaraamtuna waa caddahay waxaa u dhexeeya waxyaalo dheeh gashan oo qarsoon laa yaclamuhunna kahiirun min annaas dadku intooda badanna aynan garanayn faman ittaqa ashubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi buu nabi uri sal lla lay waslam waxyaalahaa u caddaan waayo ruuxii iskaga taga diintiisii iyo sharafkiisii waa ilaaliyey waman waqaca fi lxaraam waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaraam waxyaalaha uu garan waaye u caddaan waayo ruuxii ku dhacana xaaraamtiibuu ku dhacay karaaci yarcaa xawla alxima buu nabi ur sal lla lay waslam wuxuu la mid yahay midka xoolo jirka ah oo seeraha dhulka xoolaha loo diiday ee xidhan dhulka hareerihiisa xoolaha ku wareejinayo ku raacayo haddaad xoolihii la joogto meesha loo diiday inaad ka fogayso saasaad ku nabadgeli kartaa haddiise laakiin xoolihii meeshii loo diiday ee laga xidhay aad ku ag wareejiso iyo beeraha marka dambe xoolaha qaar aan khayr qabin baa ku jiro way gelayaan macnaheedu waxa weeye yacni beerta ka fogow xaaraamta ka fogow adiga xaaraamta waxaad isu dhexaysiisaa xad ayna kuu imaanin salafka ridwaanullaahi calayhim iyo dadkii waraca ku dadaali jiray waxyaalaha xataa mubaaxaadka waa ka tegi jireen mubaaxaadka xataa wax badan bay ka tegi jireen maxaa yeele waxay dhihi jireen mubaaxaadka qaarkood waxay ku jiidayaan makruuha makruuhii haddaad caadaysatana wuxuu kuu jiidayaa xaaraamtii caddayd buu kuu jiidaya sidaad usii fududaysanayso marka dambe halkaasay kugu tuuraysaa macnaha nabigeennana sal lay wasalam wuxuu ku yidhi yaa waabisa istafti qalbaka dad badan waxay kugu wareerinayaan sheekhow bal ka warran kanaan samaynaa halkan waxana yaalla bal sheekhow ka warran nabigu wuxuu lehy sal lay waslam istafti qalbaka qalbigaaga su-aal weydii qalbigaaga fatwo weydii adigu isku noqo adigu dib isugu noqo wuxuu nabigu yuri sal lla lay waslam albiru maطma'anat ilayhi nafsu wanaagga iyo biriga iyo taacadu waa wixii naftu ku xasisho oo iska cad iska cad waad xambaalanaysaa waa wax iska cad oo iska muuqda wey wixii saasoo kale u cad oo naftaadu ku degan tahay xalaalnimadiisa kaasoo kaleeto ka shaqayso oo qalbigu ku dego waalihmu maa xaaka fi lqalbi dembiguna waa wixii qalbigaaga ku noqnoqda ood gooyn kari weydo shaki badan kaa galo oo laabta kusoo laalaabta wa in aftaaka annaasu wa aftawka buu nabi uri sal lla lay slam dadku haba kuu fatwoodeen oo ha kuu sheegeenbe waxa hadday naftaadu ku degi weydo dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka wey waxaad ka shakisan tahay ka tag waxaan shaki kaaga jirinna aad xalaashaas ku dadaal oo xaaraamta ka carar si aadan u ibtiloobin oodan mustaqbalkaaga iyo aakhiradaada iyo adduunyadaadaba aadan khatar lugaha ula gelin taasaa marka walaalala doonaya waxyaalaha shubahaadka ayaga laftooda inaynu ka fogaano khaasatan ribada khaasatan ribada oo waayahan aada meeshan ugu badan oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi alriba halaathun wa sabcuuna baaban aysaruhaa mithlu an yankixa arajulu ummahu buu nabi uri sal lla lay slam ribadu waa toddobaatan iyo saddex baab midka ugu fudud wuxuu la dembi yahay nin hooyadii xaas ka dhigtay oo kaleeto nin hooyadii xaas ka dhigtay oo u galmooday ilaahay baan idinku dhaariyey wax xataa afka la soo marin kara maaha fadeexada iyo foolxumada iyo dembigu siduu egi ribada qaybaheeda ugu dembi yar taasay la dembi tahay buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib ka dheregtay guri ku qaadatay baabuur ku qaadatay yacni xamaalatay accountiga dhigatay laakiin talow maxaa ka dambayn doona waa laysu dambeeya waa laysu dambeeya xadiis kaleetana wuxuu ahaa yacni soddon iyo saddex goor inaad zinaysato saddex iyo soddon goor inaad zinaysato ayaa dhaanta ribo aada og tahay inay ribo tahay inaad qaadato zinadu soo wax fool xun ma ah soddon iyo saddex goor inaad zino ku dhacda ayaa waxay dhaanta ribo midda ugu fudud inaad gasho waa xadiis nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh marka ribada ka carara khayaanada gaalada aad khiyaamaysaan joojiya gaalada ay meesha intay idin keentay aada la soo degteen cahdiga kula nooshihiin ballanta kula nooshihiin xoolahooda ha xalaalaysanina laalaabka iyo dabamartada iyo yacni waxa weye beenta iyo khayaanadan iyo waxaan faraha badan waxaad isku ogtiin waa inaad ku shaqaysaan waxaydaan isku ogeyn markaad gelaysa waa inaad tidhaahdo kaas ma ogolay haddaabaad heshiiska gasho heshiiskaas waa inaad ilaaliso kaa unba wax kugu xalaaloobi karaa heshiiska aad gashay haddaad ka baxdood jabiso ood hoos ahaan uga baxdo wixii kugu soo galayo waa xaaraam li'anna xoolaha gaalada mucaahadiinta ahee lala nool yahay ee cahdigu idinka dhexeeyo xoolahoodu waxay ku bannaanaadaan keliyeeta suuradii iyo qaabkii ama inay ku siiyaan ama heshiis inaad ku kala gashaan qaab noocaasoo kalea laakiin khayaano iyo dabamarto iyo qaab noocaasoo kaleeta laguma qaadan karay ruuxa muslimka xoolihiisu siday xaaraam u yihiin iyo xoolahooduna xaaraam u yihiin dariiqada ay kuugu bannaanaan karto unbay dariiqadooda iyadana kuugu bannaanaan karta laakiin soomaalidu waxay rumaysan yihiin in badan oo ka mid a gaalba hadduu yahay xoolihiisa waa la cuni karaa waa fikradaynu xagga kale nimi gaal xoolihiisu waa bannaanya gaalka xoolihiisu bannanya waa midka dagaalka inugula jira markaynu dagaal iclaansanno oo in idhaahno waan kula dagaalamaynaa markaa kadib xoolihiisa meel ka raadso laakiin waad ku hoos nooshahay waa lagu soo dejiyey dukumintigii baa lagu siiyey waa lagu biilaa markaasaa waxaad leedahay gaalka xoolihiisa waaba gaale sheekh waaba gaale maxay tahay xoolihiisa sooma bannaana baa lagu leeyahy a waaba gaale war waad ku hoos nooshahaye ballanta ha ka bixin oo islaamka sumcaddiisa ha ku ciyaarin oo muslimiinta magacooda iyo diinta islaamka magaceeda ilaaliya oo walaalayaal xaraamta ha laga fogaado xalaashana ha lagu dadaalo intaas ayaan kelimada kusoo gabagabaynayna hada wabilahi tawfiiq wasali allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wala ali wasaxbi wasalam jazaaka allahu khayran ogeysiis muhima ikhwaani mu'tamarka insha allah intii ugu muhiimsaneed waa noo hartay culimmadoo dhan oo soo fadhiisata su-aalihiina oo laga jawaabo yacni waxaad ogaataan qofka marka uu salaad sugaayo waa qof salaad ku jiroo kale yacni maarka maalan salaada maqribka markaan soo tukanno haddaan cishaha sugayna insha allah niyadna la nimaadno waa adoo salaad ku jiroo kale taa waxaa dheer cilmigii oo meesha aan ka dhegaysanayno marka khati